barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a o ad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaali tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo sidoo kale efemyada geeska afrika
waa duhur isniin ah bisha oktoobar waa toddobiyo toban sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya caashe ibraahin aadan caashe cuud iyo anoa ismaaciil xuseen farjar
qodobada aan idin haynana waxaa ka mid ah waraysi aan la yeelannay maamulka machadka suugaanta iyo afka soomaaliga ee jaamacadda jigjiga sida ku cad buugga qalinjabinta sannadkii laba kun iyo shan iyo tobanka waxay waxay gaadhay tirada ardayda hadda dhigata labaatan kun boqol iyo koo iyo siddeetan oo shan kun iyo jarjar ay yihiin dumar ama gabdho halka ay inta kalena ka yihiin afar iyo toban kun iyo jarjarna ay ka yihiin rag sidoo kale qodobada aad maqli doontaanna waxaa ka mid a gabadh da'yar oo ku nool magaalada boosaaso oo carruurta naafada ah ka caawisa dhinaca waxbarashada carruurta halkan aa lagu haynayaa waxaa subxi lasoo xalaynayaa toddobada aroornimo saddexda galabnina guryahooda dib loogu celin doonaa ma ballan qaadayno waxbarashadii yacni dhabta ahayd oo loogu talagay laakiin cala aqala bal waxaan samaynayna waxaan rabnaa inaan beysi ahaan ka dhisno ciyaalkan maadaamaysan horey weli wax u soo baranin heese kala duwan ayaan sidoo kale barnaamijka maanta idinku haynaa
haddaan boogsadoon karaysto sidaan uga boode caasha jacaylba haddaan u bayo haaddan in dambow bararto haddaan baxsanow ilaado aniga dhalaayaba hayga racdo
waxaan filayaa balaayaha iga raacdo waa la bedelaa barwaaqo ha iga raacday tirbinta cumar sheekooyinkaas iyo qodobo kale waxaad kaga bogan doontaan barnaamijka dhallinyarada maanta marka horese kusoo dhowaada qodobo ka mida warkii dunida ra-iisul wasaaraha dalka ciraaq xaydal al cabaadi ayaa sheegay in dalkiisu u dabaaldegi doono guul ballaadhan oo uu ka gaadho howlgalka milatari ee ka socda magaalada mosul halkaas oo ciidamada milatarigu ay ku dagaalamayaan ama kula dagaalamayaan kooxda isis si ay uga faramaroojiyaan gacan ku haynta magaalada howlgalka milatari oo wakhti la sugayay ayaa ah kan ugu ballaadhan ee dalkaas laga sameeyey tan iyo wixii ka dambeeyey shan sano ka hor markii ciidamada maraykanku ay dalkaas isaga baxeen
madaxa siyaasadda dibadda ee midooda yurub federica mogarini ayaa sheegaya in e u da aanay ka fakaraynin in dalka ruushka cunaqabatayn lagu saaro tallaabooyinkiisa la xiriira xagga dalka syriya mogarini ayaa sheegay inay jiraan wadaxaajoodyo ku saabsan cunaqabatayno ka dhana xubno ku jira xukuumadda madaxweyne bashaar al asad waxaana uu carabka ku adkeeyey inay jirto baahi ku aadan in kuwa ku lugta leh khilaafka dalka syriya ay la yimaadaan qaab wadahadal loona helo xal
duhur wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan maamulaha machadka suugaanta iyo afka ee jaamacadda jigjiga wuxuu ka mid ahaa mas-uuliyiin ka qayb galay kulan ka dhacay magaalada boorama oo ay ku kulmeen jaamacado kala duwani wariyaha v o a ee boorama haashim sheekh cumar good ayaa la kulmay oo ka waraystay heerka waxbarashada jaamacadda iyo kuliyadda uu mas-uulka ka yahay ugu horreynna waxa uu guddoomiyaha weydiiyey kulanka jaamacadaha ee ka dhacay boorama iyo wixii laga wada hadlay magacaygu waa maxamuud maxamed cabdilaahi waxaanan ahay maareeyaha macadka daraasaadka af soomaaliga iyo suugaanta ee jaamacadda jijiga marka hore waxaan u mahadnaqayaa dadkii soo qabanqaabiyey kulankan oo ay kow ka tahay hay-adda samafalka ee loo yaqaano camuud foundation iyo jaamacadda camuud waxaan odhan karaa waa kulan labaatan cisho u dhigma ayuu ahaa waxyaabaha la ysku dhaafsaday ama waxaa nooga soo kordhay wuxuu xoogga saarayay oo ku saabsanaa horumarinta hogaaminta ama waxaa afka qalaad loo yaqaano leadershipka markaa waxaan ku qaadanay cashiro la xidhiidha hogaaminta waxaan ka wada hadlaynay kolba marka qormo la dhammeeyo een, geedi socodka qormadaas iyada oo lagu salaynayo shaqooyinka aan hayno ama ay hayaan jaamacadaha isugu yimid tababarkan gaaban ama kulankan gaaban ee aqoonsweydaarsiga ah marka waxaan odhan karaa een, gashi bay u noqon karaa u- iyuu u noqon karaa geedi socodka barisbarasho iyo horumarinta een, shaqaalaha ama macalimiinta jaamacadaha ee jaamacadaha geeska africa khaasatan ama gaar ahaan kuwa ku hadla afka soomaaliga wixii labadan cisho aan ku qaadanay halkan oo aan odhan karo labaatan cisho wax u dhigma weeyaan
jaamacadda aad ka socoto ee jigjiga goormaa la asaasan Aan- waa su-aal fiican Aan, jaamacadda jijiga waxaa la asaasay een, bishii maarso laba kun iyo toddobadii tirsi taariikheedka reer yurub waxaanan odhan karaa waa jaamacad hadda toban jirsatay oo dhammaysatay toban sannadood imise kulliyadood ayay jaamacadda jigjiga ka kooban tahay jaamacadda jijiga qaybo badan ayay ka kooban tahay Aan, eh, kuliyadahoodii- kuliyadaheedu waxa weeyaan ilaa koob iyo toban waxaa jira een, een, machadyo iyaguna een, dhowaan la asaasay sida macadka daraasaadka af soomaaliga iyo suugaanta een, macadka een, dara- daraasaadka ama barashada een, xoolodhaqatada iyo qaar kale oo fara badan
wakhtigaa la bilaabayay jaamacadda jigjiga tire intee leeg baa lagu bilaabay oo ardayda ugu horreysay ee lagu bilaabay imise ahayn
ardaydii tiradii saxda ahayd inkastoonan hadda haynin aan- laakiin aan, tira aada u yar baa lagu bilaabay Een, waxaa loo meesha loogu bilaabayna meel aada u kooban bay ahayd shaqaaluhu aada bay u koobnaayeen tiradu waxaan u malaynayaa inay ahaayeen guud ahaan eh, eh, toddoba boqol qiyaas ahaan toddoba boqol oo arday inay ahaayeen ayaan jeclahay tirada guud ee imika ardayda wax ka barata jaamacaddaasi jigjiga imise marayaan wakhtigan tirakoobkii ugu dambeeyey sida ku cad een, eh, buugga qalinjabinta ee, sanadkii laba kun iyo shan iyo tobanka waxay waxay gaadhay tirada ardayda hadda dhigata een, koo iyo labaa- labaatan kun boqol iyo koo iyo siddeetan oo shan kun iyo jarjar ay yihiin dumar ama gabdho halka ay inta kalena ka yihiin afar iyo toban kun iyo jarjarna ay ka yihiin rag Een, waxaana la filayaa eh, maadaama oo sana dugsiyeedkii laba kun lix iyo tobanku hadda uu bilaabmay in tiradu ay gaadhayso ilaa shan iyo labaatan kun ardaydana waxay isugu jiraan ardayda joogtada ah ama loo yaqaan afka qalaad regular program students ardayda wax ku barata barnaamijka xagaaga ee loo yaqaano summer program students iyo ardayda waxbarashada dadban waxbarashada dadban waxaa hoos imanaya ardayda fiidka waxbarata oo shaqaalaha maalintii aan haleelayna kuwa toddobaadka dhammaadkiisa waxbarta iyo kuwa fogaan socodka waxbarashada fogaan socodka ama loo yaqaan distance and continued educationka wax ku barta ayay intaasiba isugu jiraan waana ballaaran tahay eh, jaamacadda xarimaheedu way ballaaran yihiin oo de- dowladdeegaanka soomaalida etoobiya qaybaheeda ugu muhiimsan waxay ku leedahay xarumo ay ku tababarto dadkan
aad buu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa maamulka maamulka qeybta suugaanta iyo afka ee jaamacadda jigjiga oo magaalada boorama ugu warramayay wariyaha v o a haashim sheekh cumar good laanta afka soomaaliga ee v o ayaad kala socotee ismaaciil hayse kala duwan ayaan dhegeystayaasha barnaamijkan dhallinyarada maanta aan ugu haynaa minuusu qadinaa maanta ma heesahoo dhan xagga dambeaynu ku ogeyn maya waa waa isugu dhexdhafaynaa maanta maxaad inoo soo qabanay waxaan soo qabanayaa codka macaan fanaanada binti cumar gacal iyo heesta beled xaaw heestaa codkeedana aad buu binti cumar gacal heestaasi markii hore waxay ku qaaday een, balaayaba ha iga raacdo meel ku leedahay Hay, bal sidaan beedka uga afteema booda ku fiica.
caashaq haddaan uh, bal ku yar luqay mid damba caashay u baroorto binti cumar gacal xamar ay joogtaa Hay, yaysan maya soo muubin maya way kaa magaranaysa intaa way ku marka waxay tiri aniga balaayaba ha iga raacdo halkii ahayd waxay ku bedeshay aniga barwaaqaba ha iga raacdo waan garan marka kelmaday dib ugu laabatay malaha waxay dareentay dad badan oo dib u soo qaadi karana way jiraan laakiin mar haddii fanaankii joogo ismaaciilo Hmm.
ixtiraam baa laysku leeyahay aad iyo aad
burcayga heesay anigoo beled xaawa jooga muxuu bari iiga yaray kolkaan boosaasa gaaray muxuu burcayga heesay anoo beersi maraaya hadubada boyka raacay inuu beenila jiraaye ada boqorow odaye ibixiyo iga badbaadi anoo beersi maraaya hadubada boyka raacay inuu beenila jiraaye ada boqorow odaye ibixiyo iga badbaadi haddii aan boogsadoon karaysto sidaan uga booda caashaq jacaylba haddaan u bayo haddaan nin damba u bararto haddaan baxsanow idhaado aniga balaayaba hayga raacdo haddaan boogsadoon karaysto sidaan uga booda caasha jacaylba haddaan u bayo haddaan in damba u bararto haddaan baxsanow idhaado aniga balaayaba hayga raacdo baxdowga ninkaanu qatay jacaylkii berisamadka bashaarada igu yare bilqayrkana ugu jawaabay baxdowga ninkaanu qatay jacaylkii berisamadka bishaarada igu yareen qayrkana ugu jawaabay yarkii baday fariistay yarkii beerkayga safay yarkii bagay salaaxay inaanan baaraha rugaynin yarkii baday fariistay yarkii barkayga safay yarkii bagay salaaxay inaanan baaraha rugaynin markuu ka bogtu ogaaday hadduu badaaligu jiday inuu bahalli qodaayay adaa boqorow ogaye ibixiyo iga badbaadi
ibbixiyo iga badbaadi binta cumar gacal codkeeda macaan iyo heesta beled xaawo intaasaanu ku dhaafno haatanna gabar da'yar oo ku nool magaalada boosaaso ayaa waxay isu xilqaantay inay caruurta naafada ah ka caawiso dhinaca waxbarashada waxaanay caruurtaasi ay keentaa guri loo kireeyey halkaasoo ay xafse iyo dhalinyaro kaleba ay ku baraan caruurta waxbarashada asaasiga ah ee ay u baahan yihiin haddaba wariyaha v o a yuusuf maxamuud yuusuf ayaa warbixintan ku eegaya xafso nuux ibraahin ayaa ah gabar dhallinyaro ah oo si iskeeda isugu xilqaantay in ay waxbarto carruurta naafada ah ee ku sugan magaalada boosaaso waxayna iskoolkani carruurtaasi ka anfici doonaan in ay wax u bartaan sida carruurta kale xafso ayaa ii sheegtay in iskuulkani ay marxalado kala duwan furitaankiisa ay u soo madhay
marka waxaan doonayaa hadduu ilaahay raalli ka noqdo barnaamijka yom sabti dugsigu wuu shaqayn doonaa oo sidii caadi ahaan iskuulka ayuu u shaqayn doonaa caruurta halkan aan lagu haynayaa waxaa subaxii lasoo xareynayaa toddobada aroornimo saddexda galabna guryahooda dib loogu celin doonaa ma ballan qaadayno waxbarashadii yacni dhabta ahayd oo loogu talagalay laakiin cala aqala bal waxaan sameynayna waxaan rabaa inaan beysi ahaan ka dhisano ciyaalkan maadaamaysan horey weli wax usoo baranin gurigan aragtan waa guri kiraysan ururka xafiiskiisu waa kiraysan yahaa dhallinyarada u shaqaysa waa dad fii sabiililah raba inay mataqaanaa xoogooda wax ula baxaan waxaan rabaa fanka ku baxaya dhaqaalaha in laga aruuriyo dadka gobolka degmadeena degan dhaqaalaha waxaa ku baxaya gaadhaya laba kun laba boqol iyo konton oo montla bil walbaba si loo helo kiradii korontadii si loo helo mushaharkii macalimiinta si loo helo quduntii maalin kasta laanno ciyaalka waxay u baahan breakfast waxay break timeka inay cunaan meesha xilliga saacadaha meesha lagu hayo waxay kale u baahan yihiin maxaan ku dhahdaa shaqaalo u furfuran oo markasta maxaan ku dhahdaaye ka caawiyo suulig inay galaan sidaad aragtaan dee iyagu keligood isma maamulin haddaan la maamulin haddii iskuul hadday ahaan lahayn dad caadiya waxaanoo maanta ama waxaanoo kulana ma aanan sameeye laakiin dadkani baahi gaar ay qabaan baahiyaha gaarka marka sidaan u fulin lahayn waxaan rabaa inaan helo ballanqaadyo dhaba iyo inaan helo maxaan ku gargaara degdega si horiyadayda u fulanto barnaamijkana u howlgalo qiimahaas aan sheegay ayaa ku baxaya waxaan ka codsanayaa dhammaan ganacsatada ururada bulshada jamciyadaha dhan jaamacadaha meel walba in gargaar degdega la soo gaadhaan caruurtan si barnaamijkun ful haddaan dhaqaalin wax soconaya male saadiin shay ana darafkayga waan istaagay waxa inaad idinku buuxisan ayaa laydinka rabaa qaar ka mid ah bulshadii kala qayb galay furitaanka iskuulkani ayaa sheegay inay tahay fikrad fiican oo ay ku soo kordhisay carruurta naafada ah iyo weliba bulshada magaalada boosaaso way dadaalaysaa ummadda waxaan ka codsanayaa dadaalka ku jira oo ay dadkaa u dadaalayso inaynu garbaheeda noqonno oo aynu garab istaagno oo waxa ku baxaya aynu ka taageero inta way ka sii badanayaan maxaa yeelay magaalada tanu waa magaalo mujtamac aad u fara badan ay ku nool yihiin laakiin aan war isu hayn bulshada tanu in la ururiyay u baahan tahay in wax la taray u baahan tahay in laga warhayay u baahan tahay inta cararaysa hadda ka hor oo la sheegay yaan keliya lagu baraarugsanaane inta fadhida inta jiifta inta ma garanaysaa aan aan waxba qabsan karinna inaan garab istaagnaa loo baahan yahay arrintaa ha lagu baraarugo ururkanna waa soo dhoweynaynaa waa ini garab taagannahay intaa ka bacdi dadkan naafada ahi maxay u baahan yihiin waa su-aal isweydiin mudan maxay u baahan yihiin ilmaha naafada ah horta naafadu ayada laftigeedaa qaybo badan laakiin qaybta maanta meeshan joogta oo ururkaa daryeelku u taagan yahay kuwii indhaha la'aa iyo kuwii dhagaha la'aa iyo kuwii maqalka iyo aragu ka maqnaa labadoo iswata ma ay ahaa waxaa weeye kuwii naafada ka ahaa cagaha iyo limbiyada hoose lower limbiska dadkii naafada ka ahaa weeye ayaga qudhoodaa saddex qaybood ah oo isku sii jirjira kuwa waxaa weeye kuwa rikits iyo cudurro ay ku dhaceen calciumta jirka ku yaraata oo lugihii lagu qalooc iyo wax caynkaasoo kale ah kuwa waxaa weeye kuwa xubnahoodii dagaallo sokeeya ama howlo kale iyo ama ku dhashay isagoo aan xubintii lugaha qayb ka mida ama labadiiba aan lahayn
bal dadakan curyaamiinta ama caruurtan curyaamiinta ahi waxay u baahan yihiin xanaano gaar ah waa wax weeye waa innagaa layna ku tusayaa inaan wax u qabanayno seenahay ma u gargaaraynaa lixdeena lixaad ayaynu qabnaa innagu iyagu waa naafo ma socon karaan maxaynu u qabannay innagaa layna ku imtixaamaya ayaga ruuxooda psychology waxaa jira cuqdadii qaar qaadayaan caruurta kaleeto naafo maaha adiga maxaa ilaahay saan kaaga dhiga adiga dambi maa gashay ma lagu nacab yahay waxyaala noocaas arday waa arkaan ilmo yaroo saas isdhahaya marka waxay rabaan ninka sheekha inuu wacdiga muxaadaraadka marmar u yimaado ninka psychologiga dhakhtarka kaleeto qaar ba hadda waxaa ka muuqda boor iyo ma garanaysa inay soo xamaarteen iyo waxay u baahan yihiin qalab loo geliyo oo ka difaaca inay dhulka ku gurguurtaan xaruntan waxay noqon doontaa xaruntii ugu horreysay ee si gaar ah wax loogu baro carruurta naafada ah ee ku sugan magaalada boosaaso yuusuf maxamuud v o e boosaaso aad buu mahadsan yahay yuusuf maxamuud yuusuf haatanna mar kale aan jaleecno dhinacii heesaha waa heeh
waaba soo malufsanaysaa ismaaciilo de haddii xasan aadan la sheego ha waa xaggayga wey isma hayn karti adna dhinacyo kalan kuu daay haadi aad xasanna igu dar ha iga reebin xasan dhinaca dambe kaga soo dara may layska meel uun iiga qor Haye.
waxba kama qabe waa heesta wardheer ee uu ku luuqayo fanaanka xasan aadan samater
heesaha wardheer baan ku habaa naftayda horta wardheer warkiisa ma haysaa ismaaciilo haye adaa adaa adaa igu wardhaama wardheer adaa igu wardhaama xoogaa yar waan kugu dhaamaa oo waxaan maqlay inuu ahaa baar eh, ku yaala duleedka magaalada muqdisho oo macna heesaha goob kulan goob maqaayad bay ahayd haye sidaa maxaayad sidaa ahaa.
sheekada ku haya haddaan Mm.
khaldaman dhegeystayaasha malahana soo sixi doona iyo kuwii loogu tumi jiray iyadoo toosa de moogta haye waxaa la yidhi baarkaasi markaa Xagee ku tagto taallay?
een, duleedka muqdisho aa la yidhi Ah, sidaa warka ku haya marka Haye.
waa zoonaha la fooliyaan u dho- malaynaya dhowr jeer baad raaraacisaa war ku haye maxaad iska fogeynaysaa caash
may war- warkiisaba mar dhowaan hela haye marka waa intaas uun marka maxaa w- waa aad la- baan u jeclaan lahaase inaan war badan ka hayo Haye.
baarkaasi laakiin waxaa la yidhi heesaha si toosa looga tumi jiray fanaaniinta imaan jirtay waxay ahayd de meel loo nasiino tago macnaha makhaayad wanaagsan oo loo nasiino cunno macaan music macaan iyo dad maaragtay eh, iska wada Marka- laab qabow marka cashadoo kale loo tegi jiray adoo iska cashaynaya ayaa fanaaniintan halka ka heysayaan aad Saas oo iyo aad kale.
xitaa hadda halkan een, virginiadan haddaana degannahay Mm.
way ka jirtaa baararka qaar markaad cunnada ka cunayso halkaasaa koox iska joogta caawa oo dhan rab ama ha rabeen heeso kala duwan waa makhaayad marka la tago saasunbaa heesaha loo garaacaya marka lacagtaada Waa meelaha ku adigu jirtaa adigu waa hididhowroo kale marka waa halkii heesaha cajaladaha la saari jiray oo toosunbaa lagu lagugu bedelay aadid hididhowroo kale inkastoo ay- imka imka waxaan xusa hididhowroo kale muuqaalkaasoo kale iyadana ma cunaa laga cunaa cunadana waa laga cunaa waxaan filayaa sandheeroo dhinaca farsamada noo yaqaanaa iyo ba- inagaga dambeeya isagaa mar dhow tegay isaga inagaga dambeeya marka adoo cuntadii cunaya ayaa laga yaabaa xitaa dadka is- kasoo qayb galay een, goobta ayaa kacaya caashacuud oo kasoo qayb gashay oo dalabka magaa cashaynaysa marka waa inaad wax cuntaa si aad heesahaas u may daawo- adigu caadi waad iska iman kartaa laakiin markaasaa stageka istaagaysaa caashicid baa oranaysa niw anigu waxaan ku dhufanayaa een, heestii een, Oo lama binti kala cumar xigaba.
gacal lama mararka garaacaya.
qaar mararka qaar binti marka waa cumar iska gacal qaraaxays baa la yidhahdaa heesta wardheer iyo sheekooyinkeeda intaas haddaanu ku dhaafno codka macaan fanaanka xasan aadan samater maxaa inoo xiga ismaaciilo yurub genyo hees ay ku luuqayso ayaynu caashay kusoo gebagabeynaynaa idaacaddeenii duhurnimo waxaana si toos idinla socodsiinaya caashe ibraahin aadan caashe cudyaano ismaaciil xuseen farjar iyo maxamed cabdi sandheer oo dhinaca farsamada tan iyo intayna afarta kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
yawbaan ahay ku jecel wiyal badan baan ku sugay adaan adaan adaan hurda kaaga goy yawbaan ahay ku jecel wiyal badan baan ku sugay adaan adaan adaan hurda kaaga goy